hamiin fayle dhegaystayaal barnaamijkii aan tiskalaasee gudagalaan haddii ee buona raallo ku nagada qodobkan kuray hamiignimaadan barnaamijka yaweyba usaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa weyba usageeka magaalada muqdisho kuwa qeybgalay kulan aan iskajara qaada sharaafe iyo kala warqaadasho uuse gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaare uuse sameeyay gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kulanka kadib yaa weyba warbaahinta la hadlay agaasimaha madax anro agaasime bandhawow bismillahi raxmaan raxiim madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed cabdigareen ayaa maanta ka qayb galay kulan qado sharaf ah oo uu sameeyey gudoomiyihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya profesor maxamed sheekh cusmaan jabaari kulanka ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudan maxamed mursan sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale kulanka oo ahaa kulan is xog wareysi ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay qadada ayaa madaxweyne cabdicasiis ku bogaadiyey kaaleynta mugta leh ee muuqatay ee ka qaatay arrimaha doorashooyinka oo runtii aad ogtihiin madaxweyne cabdicasiis hariya habeeb inuu u taagnaa sidii waddankan ay doorasho ugu dhacdo oo maantana lagu guuleystay in waddankan la aado doorasho oo kaalin muhiin uu ku lahaa ayuu ugu mahad celiyey madaxweynaha sidoo kale waxaa looga mahad celiyey madaxweyne shaqooyinka uu ku wada deegaanada koonfur galbeed oo ay aad ogtihiin in muddooyinkii la soo dhaafay deegaanada koonfur galbeed ay waxyaabo badan u hirgelay oo ugu horeyso dhisada golaha deegaanka ay ku ammaaneen madaxweyne cabdixasiis in muddo laba sano gudaheeda uu ku dhiso laba degmo oo golo deegaan oo ay wax rabshado ah ama wax buuq oo kasoo laaban oo ay dadka ay deegaanada isku faraxsan yihiin waxayna sidoo kale ay ku ammaaneen dhisada ciidamada u gaar ah koonfur galbeed sidoo kale waxay ku ammaaneen madaxweynaha shaqooyinka uu ku wado sida dhallinyarada uu deegaanada koonfur galbeed ugu siinayo jaanis shaqooyinka iyo siyaasadaba guud ahaan dhammaan kaalimaha uu dhallinyarada mar walba uu ka siiyo uuna hari habeen u taagan yahay in dhallinyarada ay ka soo muuqdaan masrax walba oo looga hadlayo wax walba ku saabsan deegaanada koonfur galbeed marka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis ayaa uga mahad celiyey kulanka qada sharaftaas sidoo kale wuxuu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta deegaanada koonfur galbeed kasoo jeedana kuna matela dowladda federaalk in mar walba sidaan kulamadan oo kale la badayo uu asagana mar walba diyaar u yahay in kulamadan iyo kulamo noocaan oo kale uu kasoo qayb galo marka mar walba oo laisku yimaadan waxaa loo kala warqaadanaya xaalad deegaanada koonfur galbeed iyo waxyaabaha ay ku sugan tahay marka waxaa maanta halkan laisugu yimaaday isxog wareys ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo deegaanada waa mahadsantiin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hamiin feele dhegaystayaal weli barnaamijkiiyo la socotan iyadoo qeybaha hore ee barnaamijka dhegaystayaal si toosan dhegeysada ay tan qodobka kale ee higa iyo weyba usaya kulanka shaqada ee xiriirka wada shaqe wada xiriirka wasaaradaha ee qoondeynta awoodaha iyo qeybinta kheyraadka oo magaalada baydhabo geeka laga qabadi kulanka iyo weybuusa shir gadoomiyaye agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane watiin kulanka kadib ayaa si wadajira warbaahinta mas-uuliyiinta u qeyb galay ku hadlan iyadoona uanka dambeyntii hadalka qaada doona agaasime watiin
siisan ku warqabtan way lan shaqeeyay bulsho bulshadana madilan shaqeeyo wadilanka shaqeeyo jirta geeg maynil rooge oo fursad aan helnay horta naftarjo fursad ningataa maamulka degmada baydhabo oo ku socdaan wakiilada ku-xigeenada oo gudoomiyaha diri qof walba wali iska shaqeeya iyo wali usan la xiriir si usan ogaad mayba muhiim ee horta ayan shaqeeya ay taad bulsho lan shaqeeya bulshada ay maamulo ay hoos ruugaan degmadii roogan may leeray maamulka degmada roog way lagu faday maamulka degmada inay lakula wada shaqeeya may leerahay wal allaal wali oo may leerahay baahiyaha la daboolo may leerahay iyo dadaalka haddii laakiin way leerahay bulshada adan shaqeeya siba maamulsho iyo way leerahay degmadii ada kiila hariirtiba adan ku warqan dhibaato waay teeda kale way la faday line ministryga inaad ogaad wasaarad walba wasaarada la shaqeeyaase wasaarad walba may leeraay wasaarad kale la shaqeeyase oo wada shaqeyn ku dhahayd
arrintankeydaan ka faraxsannaa mayba aamiinsannaata unuleyban ugu sayto niyaad toosa unuleyban ugu sayto eed alla dii arrintan ha ka shaqayti aan ka horreeyay madaxweyne cabdicasiis maylana iyadaan mahadsantiin un haddii un dhana degmadan baydhabo walbadan oo abashee qobna ayaa tabadaan unoo dadka dhan dowladda le inay shaqey ahayno doontooleel saaragna marka mayadan ka faraxsanaa geeka intii oo sida oo kale shirkan oo kale nisakooyo agaasimaalkii imaa iyo dowladdii hoose maybomay ra-isul oo iska clear maybo iska cado xafiiska madaxweynaha dowlad gobolka koonfur galbeed soomaaliya maybu ahaa may unb ka saboorta gareesa barnaamij oo lanka targa dib u heshiisiin iyo may raaysa federaaleynta si maybu ahaa kordhanka qaadayfa maybu ahaa yaa yaa ka saboorta gareesa marka barnaamijkaas mayba barnaamij maybu ahaa eedeed may raaysa muhiim ee umadada fee maybu haykalka haykalka dowliga ee maybu keekun haysa maybu ahaa muhiim ee maybu ahaa yaa yaa maybu ahaa yaa dareemas marka dabcan dareema kordhan mayla ka jareeha sinooyin yarow gaaban oo la qaaday federalismka maybu ahaa yaa yaa maybu ahaa yaa laka jare marka intaas kahorna dadka may dhibaatooyin badan maybuah yaa dhex martay marka wasaarooy ma dareemas maybuah isqabqabsi badan oo dhinac maybuah oo shaqooyinka eh maybuah yaa yaa ka dhex jiraan shaqo ani le tan hebel le tan ani le tan ani le may badan maybuah yaa jirta waxyaabaha hadda intu intu koy maybuah oo aragaani maybu experience ahaan maybuah yaa yaa kamid haytay horeyn maybu una may rahays una han aragnay marka maytan marka insha allah may rajaynaha inuna shariirka noocan oo kale la joogtay matarka sejer oo maybuah tilmaamo maybuah shaqooyinka iyo wasaarad kas maybuah shaqadii lata iyo qaab maybuah wasaarad iyo wasaarad maybuah wada shaqeeya maybuah yaa yaa yaa dabcan maybuah yaa jirta marka insha allah marajaan waqshubi noocan oo kale in la isjiwado doono kan hoob hadda dhamaada kobile maybuah la suubiyow ku saddex biloode maybuah la suubiyow ilaa iyo degmooyinka maybuah in la deersi maybuah ilaa iyo markaas qaybtoonka hooseyta adeega mayba bulshada maybuah si maybuah landeersi iyo xafiis madaxweynaha maybuah juhdiga juhdi juhdi ka saaraha insha allah si maybuah qof kasta ama wasaarad kasta ama institution kasta oo koonfur galbeed ka tirsan si uusan un fahma shaqada usulaka fawalaya eta iyo qaabkan wajahow iyo wasaaradda madaasi qusay qaabkiisan kala shaqeeya fad dowlad hoose dowlad hooseta wasaaradda madaasi qusayd san kala shaqeeyas ho wasaarad eta dowladda hoos maybuah san kala shaqeeyas homayba wasaarad wasaare hebelkan mayba wasan kala shaqeysa wana shaqeysan iyo wasaarad kas shaqadee may rahaysa mayata maybu ah in yageeg mayba shirkaan badan mayba
hamiin feele dhegeystayaal qodobka kale ee higa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya yoweyba uuse magacaabay guddi aan qaabilsan xuska maalimaha xorriyadda afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbaahinta la hadleh guddigaas aan sheegay
federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu maanta magacaabay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda soomaaliya oo kale ah labaatanka juun iyo sidoo kale kowda luulyo sanadka labada kun kow labaatanka guddigaas ra-iisul wasaaruhu maanta magacaabay ayaa waxay ka shaqayn doonaan qabanqaabada maalmahaas xorriyadda soomaaliya oo runtii aada muhiim ugu ah shacabka soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliya xubnaha guddiga uu magacaabay ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay kale yihiin sida tan mudane cusmaan abuukar dubbad wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska guddoomiye mudane xasan xundube jimcaale wasiirka amniga gudaha ku-xigeen mudane duraan axmed faarax wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xubin mudane cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda xubin marwo qadiija maxamed diiriye wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xubin mudane cabdiwahaab ugaas xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xubin marwo shukri maxamuud afrax wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha xubin mudane cumar maxamuud maxamed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xubin iyo ugu dambeyntii mudane bashiir axmed cusmaan agaasimaha golaha wasiirada oo ah xogeynta guddigaas ama xogeynta fulinta guddigaas waxay ka shaqayn doonaan oo ay qabanqaabinayaan maalmaha xorriyadda maadaama ay runtii ra-iisul wasaaruhu u arkay inay yihiin kuwa ahmiyad weyn u leh sanad walbana la qaban jiray guddiyo noocan oo kale ah marka sanadkan maadaama ay guddigaas ka shaqaynayaan waxaan rajaynaynaa in soomaaliya toddobaadkiyada soo socda soomaaliya xorriyaddeedii loo dabaaldego qof kasta oo soomaaliyeedna uu qayb ka qaato maalmahaas iyo weynayntaas loo hayo maalmaha xorriyadda soomaaliya oo guud ahaan dadka soomaaliyeed taabanaysa
hamiin fayl dhegaystayaal weli barnaamijkiiyo dhegeysada ay tan dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhaba ee beledka baydhaba idaacadda muujida weybwasiyeti oo sagaal dhabiisan shan f m qaar ku mida gobolada dalka ayaa noola socotan qodobka kale ee higa iyo weyba useeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa midooda musharaxiinta weybaus ka gudoomay hubnaha iyo cabashada ku qaban ee ka jira guddiyada doorashooyinka dalka maxamed ibraahim macalimow afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbaahinta sidoo kale geeka la hadlay muqdisho kala hadlay ayaa waxa ay soo gudbiyeen liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan ee labada qaybood ee kuwa hadday ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada liiskaasi ra-iisul wasaaruhu uu ka qaabilay xubnahaasi ka socday midooda musharaxiinta waxaana uu isla maantaba uu u gudbiyey xubnihii guddiga golaha wasiirada ee horey ugu xil saaray arrinta soo hubinta guddiyadaasi marka ra-iisul wasaaruhu sharaf bay u ahayd inuu xafiiskiisa ku qaabilo uu soo dhoweeyo madaxdii hore islamarkaana si qalbi furnaana waxyaabaha cabashada ay ka qabaan si dalkan doorasho u aado ayuu maaragtay kulankaas la xiriiray kadibna shaqadii haddii abaydmo way sii socon doontaa ra-iisul wasaaruhuna wuxuu samayn doonaa in liiskaas markay u soo gudbiyaan xubnaha golaha wasiirada u xil saaray uu hubiyo oo isagana marka ugu dambayntii uu kuwii lagu bedeli lahaa lasoo saaro digreeto lagu soo saaro qofkii la hubiya ee aan maaragtay aan soo gelin ama eedeymaha loo soo jeeday aanay daw ahayna sidoo kale waa lagu celin doonaa oo guddiga ayuu xubin kasii ahaan doonaa marka arrintaasoo dhan waxaa hubinaya guddigaas uu ra-iisul wasaaruhu uu ku aaminay hawshaasi kadibna isaga ayaa xaqiijinta kama dambaysta ama go-aanka kama dambaysta qaadan doona aad iyo aad buuna runtii ugu faraxsanaa ra-iisul wasaaruhu inuu soo dhoweeyo madaxdii soomaaliya oo xafiiskiisa ay ugu yimaadaan
hamiin fayla qodobka kale ee higa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho weybuuse geegha ka dhowaayay cutubyo ku tirsan ciidamada gorgor oo magaalada anaro dalka turkiga tababar muddoonka socdi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weybuuse munaasabadeesay cobnitis ku qeybgalay geegka ku heliyay taliyaha ciidanka dhulka hooga dalka soomaaliyeed dhammaanlamadiyo ayaa si wadajira warbaahinta goobta unku la hadalay iyadana unka horeyn hadalka qaadada doona taliyaha ciidanka dhulka anka dambeynti wasiirka ayaa hadalka qaadada doona waxaan rabaa marka ugu horraysa inaan u mahadceliyo dowladda turkiga gaar ahaan qaybta ciidanka ee noo soo tababartay ciidamadan waxaa idinkugu filan ammaan iyo bogaadin in qof walba oo soomaali ah ama qof walba adduunka wuxuu ku daydaa rool modal u ah ama dawlad ama shakhsi ummadda soomaaliyeed dawladda ay higsanayso ay rabto inay sideedoo kala noqoto ku dayato xagga horumarka ciidanka iyo guud ahaan horumarka bulshada waa dawladda turkiga dawladda aan rabno inaannu waddada ay qaadday qaadno si aannu horumar u gaarro si ciidanka yagu uu u noqdo ciidanka geeska afrika ciidan soomaaliyeed oo xuduuddiisa ama xuduudaha waddanku uu leeyahay bad iyo cir iyo dhulba hanta kudayashadayadu waa ciidanka turkiga intaasaa ammaan idinkugu filan mar labaad iyo mar saddexaad baan idin idin bogaadinaynaa idinna ammaanaynaa aad baan u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hal kelmad idhaahdo ciidanka cusub ee soo biiray ee nagu yimid waad arkaysaan sida laydiin soo dhoweeyey sida laydiin soo dhoweeyey waxay ka turjumaysaa sidii markii hore laydinku qoray oo aad ciidanka ugu soo biirteen ciidankan gorgor waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeedna u sheego waa ciidan qaran waxay ku noqdeen markii hore oo la qorahayay waxaa loo qoray si qarannimo ah waxaa loo qaybiyey deegaamadaas soomaaliya ay ka kooban tahay waxaa lagu qoray saf dherarkooda cabbirkooda caafimaadkooda saf baa lagu qoray sidii loo qori jiray berigii lixdamaadkii toddobaatemeeyadii ilaa siddeetameeyadii sidii loo qori jiray ciidamadii soomaaliya ayaan u qorray kadibna waxay soo qaateen tababar aad arkaysaan muuqaalkooda iyo habdhiskoodu inuu ka turjumayo tababarkii ay soo qaateen qaabkaasaannu idiin soo dhowaynay waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed ciidammada gorgor waa ciidan aad isku hallayn kartaan waa ciidan shacabka soomaaliyeed ku hurdi karo waa ciidan garanahaya xuquuqda shacabka soomaaliyeed ay ku leeyihiin in la dhawro midka jiran in la dhawro hooyada waayeelka ah in gabadha la dhawro in odayga la dhawro in ganacsiga la dhawro in cadowga la iska ilaaliyo oo cadowga dharbaaxa kulu lagu dhufto ciidan u tababaran weeye ku dheeraan mahayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu horayso waxaan soo dhowaynayaa ciidamada gorgor oo maanta ku soo dogay ee boodka muqdisho kuwaas oo ku soo tababartay dalka turkiga tababar dheerna la soo siiyey sidii dalkooda diintooda u difaaci lahaayeen shacabkoodana ka difaaci lahaayeen codow kasta waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dowladda turkiga oo mar kastaba nala garab taagan inay dhisto ciidamadeenna xoogga dalka khaas ahaan ciidamada gorgor ciidamadaas oo maanta lagu dayin karo dalkeenna soomaaliyeed tababar khaasna soo qaatay waxaan leeyahay dowladda turkiga iyo shacabkeeda iyo madaxdeedaba waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan ugu mahad celinayaa dadaalkaas anoo maanta ka mas-uul ah oo afkooda ku hadlayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay dowladda turkiga waa mahadsan tahay dalkeena dib u dhis buu ku jiraa waxa ugu muhiimsanoo la dhisana waa ciidan ciidan la'aanna dowlad mihir gasho waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed haddaan nahay inaan dhisno ciidan ilaaliyo buulka badda iyo cirka cadowga ka ilaaliyo isla markaasna ilaaliyo muwaadiniinta soomaaliya xuquuqdooda waajibaadkooda isay u gudan lahaayeen iyo codow kasta oo ku soo xadgudba si ay ugu ilaalin lahaayeen maalka iyo nafta muwaadiniinta ciidammada ilaalin laheyd baan dhisahaynaa waa sidii taliyaha u sheegay ciidamadan waa ciidamo qaran waa ciidamo isku dhafan waa ciidamo laga ilaaliyey xasaasiyaad kasta laga ilaaliyey loo carbeeyey inay cadowga la dagaalamaan dalkana ilaaliyaan ku shaqeeyaan nidaam io kala dambayn io distoor io sharci inay ku shaqeeyaan marka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta ciidamadan inay si nabad leh ay ku soo laabtaan oo dalkooda ay joogaan insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa kalean inaan ambabixinno ciidamadeenna xoogga dalkana inaan dhisano waxaan waxa ku nahay dalkeenna waxaan waxa ku nahay ciidamadeenna waxaan waxa ku nahay dhaqaalaheenna waxaan waxa ku nahay meeshaan ka deganahay adduunyada oo geesta afrika waxaan leeyahay soomaali meel kasta joogtaba gacanta inay isqabsato ciidamadeeda dhisato nabadgelyadeeda ka shaqaysato horumarkeeda ka shaqayso insha allah waa guulaysanaynaa walaalaheenna turkiga waan leenahay waxaan leenahay mahadsantihiin insha allah intaan joogno waxaan rajaynaynaa in ciidan qaran dhisno dalkeennana hadda aad u degan yahay deganaashada siyaasadeed inaan ka faa'iidaysano horumarka dalka ka shaqayno waana salaamintiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hamiin fayle dhegeystayaal weli barnaamijkii la socotan iyadoo qeybihii dambe ee barnaamijkaas lawada deernay wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya oo hahiri tobabar ku saabsanay amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ka qalinjibiyo waxay isugu jiraan civil aviationka booliiska favori oo garoonka muqdisho ayadoo maanage karaysa Eh, si guula ayuu ku soo dhammaaday Eh, maanta insha allahu tacaala waxaa la guddoonsiin doonaa dhammaan shaqaalahan eh, shahaadooyinkoodii oo wasiirku uu guddoonsiin doono maantay waxaan rabaa runtii inaan aad ba farax iigu tahay inaan kala qayb galo oo maanta aan joogo Eh, xiritaanka eh, koorsadan muhiimka u ah aan isleenahay eh, na- nabadda iyo securityga airboorka Eh, waa wad ogsoonnahay oo airbooradu waxaa ku- lagu kala hormeeyo ay ku kala horeeyaan waxa waye hadba qaabka uu securitygiisu siduu yahay marka adinka dadkii waxaa inaad noqotaan maca asaaskii iyo foundationkii la rabay sidii loo horumarin lahaa eh, amniga eh, iyo wanaagga iyo iyo quruxda airboorka ay muhiim tahay cid kastoo ka shaqaynaysa airboorka inay qaadato oo ay maraan koorsooyinka noocaana hadday ahaan lahaayeen immigrationka hadday ahaan lahayn kuwa customka ka shaqeeya hadday ahaan lahayn kuwa nabad sugidda noocay doontaba ha qaato si loo ogaado cidka eh, ay- dadku ay ha- ay noqdaan dad hal dhinac ka soo wada jooda oo wada fahamsan muhiimadda ay leedahay airboorka amnigiisa iyo securitygiisu iyo bilicda iyo wanaagga airboorka eh, ay leedahay marka haddii qaybna ay tababarata qaybna aysan tababarnayn waxaa laga yaabaa inuu laysfahmi waayo lays- laysgaran waayo marka in cid kastoo airboorka kula shaqo oo ka shaqaynaysa oo inay marta eh, tababarada noocaan oo kale ah inay- inay qaataan
hamiin fayle dhegeystayaal shacabka caasimadda hargeysa iyo geeka daraanshawoy bay uu ku dhiibideen qaabka codasho aan ka dhiibideen codbixintii geeka ku bilaabatay guud ahaan deegaanada somalilan anigu waxaan ahay faadmo ibraahim ismaaciil waan codaynayaa kaarkaygii wakaasi saddex boqol lix iyo lixdan Een, safkaa waxaan ku jiraa een, shacda marka een, waanu codaynaynaa Een, maalinta keliya ee guushu gacanta noo soo gashay waa maanta oo kale haddaanu shacabkii somalilan nahay qofka aanu doonayno waxaan xaq u leeyahay anuu imika inaan laba cod rido Een, qofkan doonayo golaha baarlamaanka ah iyo qofkan doonayo oo golaha deegaanka ah si bilaa qabyaalada si aan maaragtay een, xasaasad lahayn ayaan ugu ridayaa waxaan ka codsanayaa een, inta ordaysaa toddoba boqoloo qof bay gaadhaa waxaa loo baahan yahayna waa ilaa laba boqol iyo konton baa soo baxaysa Een, kii badiyaaba waa bahdeenna waxa weye haddii lagaa badiyo gacanta taag haddii aad guulaysatana annagu xafiiskumaanu kuugu imananu kugu wareerinaynaa wax alla wixii naga qaldama waan kuula imanaynaa Een, dadka waxaa la yidhi bacdamaa uu karoona jiro een, waxaa loo diidayaa buuqa iyo samxadda marka waxaa la yidhi xafiisyadii ha la badiyo goobihii baa la badiyey komishankii baa la badiyey muraaqimiintii baa la badiyey markaa si loo kala fududaado ayaa maaragtay ay keentay in aad nafiskan dareento Ee, laakiin markii aana dee xanuun jirin ee, safafkan imika la badiyey iyo xafiisyada la badiyey may jirinoo hal meel baa dee aad arkaysa in cimidh la ahaa magacaydu cabdiraxmaan faarax xasan aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadii qaranku si wacan nagu socoto oo amni leh oo habsimi leh cabdiraxmaan shaqadu sii socotaa si habsimi leh oo da- cadaalada bay u socotaa waa sida ugu wacneed bay u socotaa doorashadan maxay kaga duwantay doorashooyinka hore doorashada waxay kaga duwan tahay nidaam bay leedahay aad baa loo soo nidaamiyey habsimi bay u socotaa Dadka waxaa soo fahansiinaya marka hore astartaa soo fahansiinsa dabacda annaga fahansiinana aadna way fahansan yihiin maasha alla weyn bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la idhaha abdiraxmaan cabdismaan sheekh maxamed dareenkaygu wuu fiican yahay Een, alxamdulillahi rabbilcaalamiin doorashadii oo si nabadee noogu jirta taasaynu ku wada faraxsannahay insha allahu tacaala inay guul looga dhammaato inay guul looga dhammaato iyo gobonimo In kuyugan ku jiraa weli way sugayaan kuyuga shaqaaluhu si fiican buu shaqaynayaan dadka kuyuga buuq iyo dhib ma jirto way sugayaan insha allah inta ga- Marka hore waxay kaga duwan tahay horta waa laba doorasho isa saaran waa golihii deegaanka iyo wakiiladaas saaran marka insha allah waxaan rajeynaya inay noo soo baxdo in dalka wax ka bedasha sababku waa kuyugu waa badan yahay oo dadku waa ay soo bateen maanta oo sidii tii hore way ka duwanta dad badan baa iskugu soo baxay doorashada muujinaysaa in dadka ay u bislaadeen codayntii qof walba inuu codkiisa waxaan salaamayaa madaxweynaha somalilan madaxdeenna dalka oo dhan dhallinyarada waxbarashada waddanka u leh ciidanka qalabka sida ee somalilan mar walba ilaalinaya ee heeganka ugu jira ayaan hambalyada u weyn siinaya ta labaad waxa weeye nabadgelyadu waa qaali farxad weyn baynu haynaa dareenkaygu xalay maan seexan aad baan u soo jeeday habeenkii xalay ahaa waxaanan ku soo jeeday farxadda waddankaygu leeyahay ee maanta ka jirta ee caalamkaoo dhammi yimid ayaan hambalyada u weynee niyadayda ku jirtay taasay hayd waxaanse ka codsanayaa nimanka golaha degaanada dadka u sharaxan iyo baarlamaanka ninka soo baxa ee maanta dalka ka soo baxa inuu xuquuqdii waddanka loo soo maray uu lahaa mariyo waajib buu waddanku leeyahay dhibaato badan baa loo soo maray hooyaa ku wiil weyday gabadh baa ku nin weyday inan baa ku walaal weyday waxaan usoo kor lahaa inaan codeeyo doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo aan qarankayga uga hiiliyo inaan si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo qurux badan aan u codeeyo goobaha iskuulkan saddex iyo toban goobood si fiican midada huyuga u ilaalinayaan si fiicanna waa loogu jiraa in yar oo waxaa ku jirta khalkhal xagga kaarka ah oo dadku goobihii ay ku dawaqeen isku yari daba wareegayaan baa ku jirta intaasina saacadaha dambe way iska saxmi doontaa midtal aniga oo kale waxaan ka codeynayey kirax baan doorashada hore ka qaatay madaxtooyadii kirax baan ka codeeyey saaka waxaa la ii soo diray iskuulkan iskuulkan biyo dhacay goobtii oo dhan oo soo maray way ku waayey magacaygii iyo
goobtii hore ood ka codayseed ka weydo waxaa sababay kumishiga doorashooyinka isdabamariyey haddana alfabeetadiibay ayay istabamariyeen lambartadiiba istabamariyeen waxaa weeye yar baa jira khalkhala intaasna saa oo iska saxmi doontaa waxaan ugu baaqayaa dadka iyo dhallinyarada shacabka inay si fiican u codeeyaan dadku si fiican bay u codeynayaan kuwigu si fiican bay ugu jiraan aad iyo aad baa u wanaagsan tahay aad iyo aadna waan u salaamaya telefishinka qaranka iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan dhammaan aad iyo aad waan u salaamaya saaka waxaan imid saacadii subax maasiishigaan eegay ee lai soo diray iyo xasiyeenin wadatay goobtii iskuulkan lai soo diray fariinta masiijka goobta kugu qoran marka waa magacaygii dhammaan gooboo dhan waa soo maray magacaygii ma yaallo waxaan markaa rajaynayaa inaan xagga dambe ama gelika dambe aan goobtii kirax ku noqdo haddana aan soo noqdo ilaa aan goobta aan helaan ka codaynayana waxaana aad maanta u farxsanahay in maanta ciid maalig noo tahay waa maalin qaaliyo aad ma wada farxsannahay shacabka somalilan aad iyo aad baan wada salaamaya waxaan aadna unugu salaamay ciidanka qaranka somalilan ee ammaanka aad u ilaalinaya waxaana aad baan mahadsantihiin cadowga ilaahay naga qabto waxaan maanta aad aan hagu maanta u dooranaynaa inaannu la soo baxno xildhibaanadii iyo goolihii deegaanka aanu hag u taaganahay maanta ilaahay mid khayr qaban ugu dhiibo aanu doonna mid aan rajaynna wax ay camal noo sameeya dhallinyarada shaqo iyo wax alba noo sameeya dhiirigelima noo sameeya aanu ku doonayna inaanu helno waxaan leeyahay aad buu mahadsan yihiin